maxamuud cali yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka midowda afrika oo maalintii shalay booqasho aan hore loosii shaacin ku yimid magaalada muqdisho ayaa sheegay in weli ay jiraan caqabado ku horgudban duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo dhowaan qaatay magaca cusub oo ah ee yuusom wuxuu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay sii wadaan taageerada dowladda federaalka laakiin ay jiraan caqabado iyo taxadiyaad waaweyn oo ku horgudban oo ay ugu weyn tahay dhibaatada dhaqaale iyo midda lojistikada wuxuu sheegay inay rajeynayaan inay si rasmiya u shaqo bilaabaan ciidamada shisheeyaha ee eyusom bisha juulaay laakiin aanay haysanin weli maalgelin iyo lojistikada ah ay ciidamada u baahan yihiin
waxaan halkan ka cusboonaysiinaynaa taageerada dowladda federaalka haddii aan nahay midowda afrika waxaan doonaynaa inaan keenno ciidamadii qaybta ka ahaa howlgalka osom weli waxaa jira taxadiyaad na haysta oo ay ka mid tahay mid dhaqaale iyo mid logistic
duulaanka magaca loo bedelay ee eyusom ayaa noqday mid fadhiid ah waxaana ciidamada shisheeye howshooda lagu sheegay keliya inay noqoto taageerada xasiloonida taas oo ka dhigan inaysan kabarbar dagaalami doonin ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta isbahaysiga shisheeyaha ee kusoo duulay soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan macno uga fadhin magacbeddelka ciidamada shisheeyaha ayna la dagaalami doonaan intaba ay sii wadaan duulaankooda soomaaliya